docr suleymaan maxamed saalax agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlayay munaasabad ka dhacday guraceel ayaa sheegay in isticmaalka khaldan ee dawooyinku ee beeraha iyo xooluhu dhibaato badan ay ku hayaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug agaasimaha ayaa sheegay inay mararka qaar dhacdo in daawo loogu talagelay xoolaha loo isticmaalo beeraha si lamid taana daawooyin loogu talagelay xoolaha loo adeegsado daaweynta beeraha taasina ay ka dhalan karto khatar dhinaca caafimaadka si oon ugu baaqay bulshada in arrintaasi ay ku baraarugsanaadaan dhibaataa jirta marka dhibaatadaasna waxaa waaye dee dowlada xalli karta maahane shakhsi iyo guruub ma xalli karo oo maxay tahay waa daawada sida qaldan loo isticmaalayo tusaale ahaan daawo loogu talagalay markii neefka lagu duro saddex maalmood caanihiisa iyo hilibkiisa inaan la cunin ayaa galabtaba lagu duraya markaasaa berisi waxna la soo qalaya dhibta ah ugu daran seed efektiga ugu daran dhibta ka yimaada oo kansarka warkeyga u fiirsada dhib soomaaliya adduunka laga kansalay konton sano ka hor aa soomaaliya laga isticmaala adduunka waa adduun horumaro waaye waa way ogaanayaan dhibaatadeeda magaciiskeeda walow sidanadoo kale aysan xoolo dhaqato u ahayn oo xoolahan tirada badan aysan lahayn laakiin mar hore iska ay dhaheen baashaanu bani aadamka kuma ficno allah waa la waa waa lagu daray qashinka annaga waa isticmaalaynaa neefkiyaa la soo marinaa korkiisa iyadoo ka da'aysaa caanihii laga soo lisaa caanihii iyo wixii raacaysaa waxa waaye waa waa ku taalaa sayid ifitki asaga xataa warqadeeda haddaa akhrisa xataa waa kuu sheegaysaa waa testosteroonkay ay xanibtaa uu ku leeyahay barjesteroonkay xanibtaa uu ku leeyahay uryadaasii dishaa uu ku leeyahay waaba kuu sii sheegaaba maxaa imaanaa marka madhaliisnimada waa imaanaya kansarka waa imaanaa ilmaha lasoo oo maaragtay dilinka iska socdaa imaanaa waxyaala fara badanaa imaanaa taas horta waxa waaye dhibaato soomaaliya haysata waay laakiin aniga iyo toban dhakhtar ma xallin karo waxay u baahan tahay cambain wax kambayn bulshada lagu waacigeliyo quality control oo daawada la sameeyo fiiri daawo loogu talagala beeraha ah xoolaha lagu dhayaya waa wax jira waay waa tala suuqaa ka helaysaa suuqaa ka helaysaa waxaa kaleeto dhibaatada kaloo jirta waxa waay beeraha ruucooda waxaan idiin sheegaa warkeygaas rumaysta waxaan tega beer soonaha gurceel ku taala maalin waan dhex qaada beer fiican oo yaanyo iyo begel iyo jinni iyo koosto ku taale eh anoo dhex lugeynaya beertii fiirfiirinaya aan waxaan arkay bacda sunta dhurwaaga sunta dhurwaaga waa taqaanaa soo maha dhurwaaga sulow leeyahay suntaasoo kiimika khatarhay ka samaysan tahay suntaasu soomaaliya waxay ka ahaan jirtay mamnuuc adduunkana hadda mamnuucay ka tahay hadalka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug ayaa ku soo aadaya iyadoo sanadihii ugu dambeeyey ayaa xanuuno cusub lagu arkayay xoolaha deegaana ka tirsan galmudug sidoo kalena ay haatan deegaanada galmudug si xooliya kaga bilaabatay tabaca beeraha